bismillahi raxmaan raxiimi kulanti wacan wanaagsan saaxiibayaal jimco wanaagsan ku soo dhowaada barnaamijka nasaha jimcaha iyo nasiibka dadweynaha oo ah barnaamijka laba kastoo jimcaha hadahan kale aad ka dhegaystaan raadiyaha cadaado waa tahay saaxiibayaal mar kale kulan wacana wanaagsan jimco wanaagsan ayaan hawada ka leenahay saaxiibayaal barnaamijka aad dhegaysanaysaan waa nasaha jimcaha iyo nasiibka dadweynaha oo ah barnaamijka laba kastoo jimcaha hadahan kale aad ka dhegaystaan raadiyo cadaado efamta siddeetan iyo siddeed dhibic shan makartes halkaad iyagu caalamka ay si toosa ay nagala socdaan aldadawinta tooska live streamka jimco wanaagsan saaxiibayaal barnaamijka galabtay waxaa taabagelinayo aadaba awl aad uga barateen
نني نني يلا نني على صوتي وأنا بغني نامي نامي يا يا مامي carwo xaraash cadaado anfaashiyo
ganacsiga culayskiioo laga saar cariirigii carwo xaraash cadaadaha caawisay dadweynaha shacabkuna ku cilbaxay carwo xaraash cumaan iyo dubay iyo sacuudiga carwooyinka adduunka iyo caalamkay la socotaa waa meel laga cabaayo cirka oo da'ayiyo hogol curato weeyaan cod kastoy cod kastoo hamoogaan dharku cayn kastuu yahay raggu kuwa calmadiyo midka dumarku caashaqo macawisyo saraawiil shaarar wada casriyahoo midibo can yahay duruuciyo xijaabada baati midibo can yahay nuuca doontid baad helin jimlo uga cilbeel oo dooqaaga kacayaar cagaha raaxadood iyo kabaha nuuc walba yaal dumarkiiyo carruurtaiyo curdanka iyo waayeel calwa xaraash baa diyaar la ah cid walba haddeed gaar oo dooqaad kacayaa shoobin midibo can yahay catar iyo baraafuun caraf iyo udgoon bale shaambooyinka cajiibka caynad aan la arag weli casriyahoo ka sii badan carwa xaraash baa diyaar la ah ha cadibi naftaada ee jimlo uga cilbeel cawaiya ayaan iyo calafkiiyo nasiibkaa cida ayna dhaafin caruus iyo nin caadiya caam ahaan dadkoo idin cid kastay ku filan tahay carwo xaraash ninaan tegin weligii ma ceelbahay cisho qura cisho qura ha moogaan carwo xaraash cadaada anfaashion waa cawro bixisa jumlada oo keliya taasi oo aad uga raysan doontaan adeegyadii aad u doonan jirteen magaalooyinka muqdisho boosaaso iyo hargeysa waxaadna ku helaysaan qiimo jaban oo idin raalligeliya waxayna soo kordhisay carwada dharka haweenka ee queen collection suudad iyo dhammaan noocyada kala duwan ee lebiska rag iyo dubar intaba carwo xaraash cadaada anfaashion waxay ku taallaa bartamaha magaalada cadaado oo gaar ahaan isgoyska ay isku gooyaan waddooyinka suuqa ariga iyo suuqa caanaha wixii faahfaahintaasi dheer waxaad kala xidhiiri kartaa taleefon lambarada kale ah eber lixal shan eber toddobo sagaashan iyo laba labaatan iyo toddoba ama eber lixal shan sagaashan iyo sagaal sagaashan iyo toddobo sagaashan iyo saddex ballanteennu waa carwo xaraash cadaada anfaashion وأنا بغني نامي نامي يا يا مامي
waa tahay saaxiibayaal mar kale kulan wacana wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay jimco wanaagsan lambarada galabta ay soo bandhigtay carurada galabta barnaamijka taabagelinaysa waxay ka bilaabanayaan afartan sagaal waxayna ka og yihiin ilaa lambarka lixdan iyo siddeedaad ee barnaamijka haddii aan ku celsho lambarada galabta ay soo bandhigtay carurada xaraash oo galabta barnaamijka taabagelinaysa waxay ka bilaabanayaan lambarka afartan sagaalaad ee barnaamijka waxayna ka og yihiin ilaa lambarka afartan iyo waa lambarka lixdan iyo siddeedaad ee barnaamijka lambarka galabta barnaamijka uga soo qayb qaadan karta wuxuu noqonayaa shan toddobaatan iyo saddex sideed sideed soddon iyo lix haddii aan ku celsho lambarka galabta barnaamijka uga soo qayb qaadan kartana wuxuu noqonayaa shan toddobaatan iyo saddex sideed sideed soddon iyo lix meel kasta aad joogtaan gala wanaagsan saaxiibayaal barnaamijka galabta waxaa halkaan si jooda si toosa idinkaga soo jeedin doonaa
anigoo ah liibaan cabdi ciise iyo sidoo kale xasan axmed maxamed meel kasta aad joogtaan gala wanaagsan ayaan hawada idin ka leenaha saaxiibayaal raadiyo xadaado ayaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhegaysanaysaan waa barnaamijka jimcaalaha ahaa ee nasaa jimcaha iyo nasiibka dadweynaha oo galab kastoo jimcaha hadahan kale aad ka dhegaystaan raadiyo xadaado f m ta siddeetan iyo siddeed dhibic shan magaartisa galo wanaagsan ayaan hawadeen ka leenahay saaxiibayaal jimco wanaagsan dhegaystayaal aad u fara badan ayaa qaadka taleefanka soo buux dhaafinaya dhegaystaha ugu horreeya jaaniska galabta u hela barnaamijkan oo ka qayb qaatay iyo jaaniskiisa soo dhow walaal magacaaga iyo halkan naga soo wacayso barnaamij la socotaa soo dhowo lamar qasoona si ku ajtaabe ku celi aad iyo aad ayay waxu nahay dhegeystahaas wuxuu mudan insa barnaamijka uusan la socon meel kasta aad joogtaan saaxiibayaal waxa wadayan ka leenahay jimco wanaagsan gala wanaagsan lamarada galabta carwada xaraash ay soo bandhigtay waxay ka bilaabanayaan lambarka afartan iyo sagaalaad ee barnaamijka waxayna waxayna koogiyiin ilaa lambarka lixdan iyo siddeedaad ee barnaamijka haddii aan ku celsho lambarada galabta waxay ka bilaabanayaan lambarka afartan iyo sagaalaad waxayna koogiyiin lambarka lixdan iyo siddeedaad ee barnaamijka dhegeystaha xiga ee qadka teleefonka ku jiray jaaniskiisa soo dhow laal magacaaga iyo halka naga soo wacayso barnaamijka la socotaa haye lambar qasoona siga ajtaabe lambarka afar sideed ee barnaamijka gala wanaagsan ayaan hawadan ka leenahay saaxiib yaal dhegeystaxas waxaad moodaa inuusan barnaamijkuusan la socon lamarada galabtay haddii aan dib ugu celsho waxay ka bilaabanayaan lambarta afartan sagaalaad ay ka bilaabanayaan waxayna kog yihiin lambarka lixdan iyo sideedaad ee barnaamijka dhegeystaha xiga ee jaaniskiisa soo dhow walaal magacaaga iyo halkan naga soo wacayso
waa cabdiqaadir oo jooga alaaley barnaamijka la socotaa
ah soo dhow lambar qasoona siga ajtaabe
konton iyo saddex ku celi
lambarka konton iyo saddex lambarka konton iyo saddexaad ee barnaamijka
ah iyo dhegeystahaas nasiib ku guulaystay ayaan ku wada firi doonaa
waa tahay dhege waa tahay dhegaystayaal galab wanaagsan xasan oo dhegaystihii naga soo wacay xaafadda haraale ee cabdi cabdiqadar is- cabdiqadar magaciisa ku sheegay waxa uu qabsaday lambarka konton iyo saddexaad waxauna ku guulaystay catar aada u caraf badan
nasiib wanaagsan ayaa lan dhegeystahaasi galada waa galabtay carwada barnaamijka taabagelinaysa dhegeystayaasha inta badan waxay ka saacida awalba looga bartay dhanka carafta jimco wanaagsan ayaa leenahay saaxiibayaal waxaad dhegeysanaysaan masaa jimcaha iyo nasiga dadweynaha oo ah barnaamij toddobaadlaha galab kasta jimcada aan kale aad ka dhegeystaan raadiyo cadcado f m taa siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahertsa dhegeystaha xiga iyo jaaniskiisa soo dhow walaal magacaaga iyo halka naga soo wacayso barnaamijka la socotaa lambar qasoona si waa jitaabe lambarka konton iyo kowaad iyo dhegeystaha iyo nasiibka ay kugu talagashay carwada xaraash oo galabta barnaamijka taabagelaysa ayaan ku wada eegi doonaa
waa tahay xasan oo dhegaystihii naga soo wacay ba- gide- dhageystihii naga soo wacay gidhays ee qabsaday konton iyo kow lambarka ah iyo nasiibkiisa haddaan u fiirino xasanoo wuxuu noqonayaa saabuun aada u caraf badan oo la yidhaahdo magaceeda nawaal waa tahay liban aad amaadsan tahay dhegeystihi ugu dambeyn naga soo wacay xa waa deegaanka gadhees oo dileedka magaalada cadaawado qabsada lambarka konton iyo koowaad ee barnaamijka magaceedan ku sheegtay qaali gabadhaasi waxay carwada xaraash oo galabtii barnaamij taabagelinas ugu tala gashay xabad saabuun oo lanawaal oo aad u qaali caraf badan nasiib wanaagsan ayaa leenahay jimco wanaagsan dhegaystayaal aad u fara badan ayaa qadka teleefonka soo buuxu dhaafinaya dhegaystaha xiga jaaniskiisa soo dhowlaal magacaaga iyo halka naga soo wacayso Bra- barnaamij la socotaa lambarka soo isugu ajtaabi lambarka konton iyo sagaalaad ee barnaamijka iyo carwada xaraash oo galabtii barnaamijka taabagelaas waxay kugu tala gashaa ayaan ku wada fiiri doonaa waa tahay saaxiib yaal gala wanaagsan ayaan hawada aan ka leenahay dhegeystuhu dambe naga soo wacay mid ka mid xaafadaha magaalada cadaado qabsada lambarka konton iyo sagaalaad ee barnaamijka dhegeystahaas aad iyo ugu xunnahay qadka telefoonka ayuu ka baxay intaan lambarkiisa laga diiwaan gelin nasiib wanaagsan ayaan leenahay saaxiib yaal lambarkaas uu qabsan halkaas ayaan ugu gudbaynaa dhegeystaha xiga jaaniska soo dhawlaal magacaaga iyo halka naga soo wacayso barnaamijka la socotaa lambarka soo nasiibka ajitaabi lambarka konton iyo shanaad ee barnaamijka lambarka konton iyo shanaad ee barnaamijka iyo carwada galabtay barnaamijka taamagalase waxay kugu talgashay ayaan ku wada firi doonaa heestaas ku looqeynaya law naxariistee maxamed axmed kuluc celira balka baa lai lulay waa boqol kun oo mali halka laga baaqay jecelkana baa lalahay ay u ahayd nasiib u ahayd dhegeystihi ugu dhow naga soo wacay mid ka mid a xaafadaha magaalada cadaadoo qabsana lambarka konton iyo shanaad ee barnaamijka nasiib wanaagsan ayaan leenahay saaxiibayaal waxaad dhegeysanaysaan raadiyo cadaado barnaamijka dhasinayna waa sidaasbaha iyo nasiibka dadweynaha oo ah barnaamij toddobaadlaha galo kasta jimcaha hadahan kale aad ka dhegaystaan raadiyo cadaado efmta siddeetan iyo siddeed bigashankaas galabta barnaamijka waxaa dhankeena fadhay barnaamijka galabta qaybka ah liban cabdicise liban soo dhow galabta carruurda barnaamijka taabagelinaysa kolloy dhegeystayaasha inta badan waxay ka taageertaa dhanka carafta iyo udubka iyo sidoo kale macaamiishidaba galabtay marka meeshaan waxaa kollayba ku xusan carruurda ay soo bandhigtay adiga aad u qaali ah oo inta badan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhowdhow ay inta badan ay geyso iyaduna ay deegaanada galmudug ay keento iyadoo ay kii ku tahay marka galabtay halkan ku soo bandhigtay odaya talbugan midka kula qalaasana galabta ah heli laheed asdhihi laheed markaasaa ni anaga aan fici kara oo dhagaystayaasha ha taqaana ha iga leexdan iyo sixi qabsan waa keena kalera libanow
waa tahay xasano waa ku dhowahay runtii carwada barnaamijka taabagelinaysa maantay ee markastana badanaa taabagelisa bandhiga ay soo bandhigtay ayuu hadiidaha maanta meeshaan yaalla midba midka kale waa waa ka sii fiican yahay sida aan anugu isleeyahay oo meesha iga muuqata mid aan maanta aan meel cidlaa dhigi lahaana ma jirto liber waad mahadsan tahay koley waan fahmaya mas leedahay dhegeystayaashu iyaysan ku dhihin alla marka aad ka garatay iyo kaa qabsan koley waan u fahmay dibaan kugu soo laaban doono dhegeystaha xaqiiqad teleefonaad ku jira soo dhow walaal magacaaga iyo halka naga soo wacayso barnaamijku la socotaa laba marka soona isku ajitaayo lambarka kontonaad ee barnaamijka lambarka kontonaad ee barnaamijka iyo carwada xaraash oo galabtay barnaamijka taabagalas waxay kugu tala gashayaan kuwada firi doonaa waa tahay saaxiib yaal meel kasta aad joogtana galab wanaagsan ayaan hawada aan ka leenahay raadiyo cadaado ayaa dhegeysanaysaa dhegeystaha ugu dambeeya mid naga soo wacay mid ka mid xaafadaha magaalada cadaado ayaa nasiib ku guulaystay libaan cabdiciise
waa tahay xasan oo dhegeystihi naga soo waca xaafadii xaafadaha magaalada cadaado xaafad ka mid ah ee ugu dambeeyey waxa uu ku guulaysta kareem la yidhaahdo lady kareem waa kareem aada u cajiiba si hadda u fiiriysid
libaan soo kii hadda ale hadmahan dhegeystayaashu hayga leexdan iyo iska qabsan yow nasiibkayga runtii aa saaciiday waa tahay waa filayaa dhegeystahaas inuu ku guulaystay karen aad u qaali ah oo layaa lady crem oo inta badan aan looga baran oo mataqana cadaado iyo deegaanada ku dhow dhow balse ay hadda deegaanada galmudug ay soo gelisay carwada la yidhaah carwo xaraash oo ah carwadii carwooyinka nasiib wanaagsan ayaa leenaha saaxiibayaal raadiyo cadaado ayaa dhegeysanaysaa dhegeystayaal aad fara badan ayaa qadka teleefonka soo buux dhaafinaya dhegeystaha xiga jaaniska soo dhowlaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
waa dhowaayo waxaan joogaa xaafadda galbeed magacu waa farxiyo barnaamijka la socotaa
iwaca lamarka soo nasiib waa jitaabe lixdan iyo toddoba lixdan iyo toddoba iyo cadhada xaraasho barnaamij taabagalaasi waxay kugu tala gasho ayaan kuwada firi doonaa waa tahay saaxiib yaal gala wanaagsan ayaan hawadeen ka leenahay raadiyo cadaado ayaa dhegeysanaysaan qeybihii dhexe ee barnaamijka ayaan kusii saqaynaa saaxiib yaal dhegeysti ugu dambeey naga soo wacay mid ka mid xaafadaha magaalada cadaado iyo saaxiibkii liman cabdi ciise iyo nasiibku dhegeysti ugu dambeeyay cadaado naga soo wacay wuxuu ku guulaystay
waa tahay xasan oo farxiyo oo naga soo wacda xaafadda galbeed qabsatana lambarka lixdan iyo toddobaad waxay ku guulaysatay kare catara aada u caraf badan oo dhallinyaradu ayaba jeceshaaba waa tahay nasiib wanaagsan ayaa leenahay jimco wanaagsan saaxiib yaal raadiyo cadaado ayaa dhegeysanaysaan dhegeystaha xiga ee jaaniskiisa soo dhowlaal magacaaga iyo halkan naga soo wacayso qaadka teleefonka ayuu ka baxay dhegeystahaasi aad baan ugu xunnahay gala wanaagsan saaxiibayaal raadiyo cadaado ayaa dhegeysanaysaan sida jimcaha iyo nasiibka dadweynahan ayaad la socotaan qeybihii hore barnaamijka dhegeystaha xiga jaaniska soo dhowlaal magacaaga iyo halkan naga soo wacayso walaal soo dhawow magacaaga iyo halkan naga soo wacayso barnaamijka la socotaa lamar qasoo nasiib baa jitaabe konton iyo sideed iyo nasiibka kuu dalgasha carabada xaraash oo galata barnaamij taabagalaasa ayaan kuwada firi doonaa galo wanaagsan jimco wanaagsan ayaan hawada ayaan ka leenahay saaxiibayaal qeybihii dhexe barnaamijka ayaan kusii saqaynaa dhegeystayaal aada fara badan ayaa qadka telefoonka soo buux dhaafina jecela barnaamijka inaa ka qaataan waxaad dhegeysanaysaana saa jimcaha iyo nasiib dadweynaha dhegeystiga ugu dambeynkaas waa mid ka mid xafadaha magaalada cadaado iyo saaxiibkii liibaan cabdi ciise
waa taa xasan oo dhegeystaye qabsada konton iyo sideed lambarka ah wuxuu ku guulaystaa catar
aadaa mahadsan tahay liibaan oo dhegeystahaas naga soo wacayay deegaanka gadhees iyo duleedka magaalada cadaado magaciisana ku sheegay axmed qabsan lambarka konton iyo sideedada ee barnaamijka dhegeystahaas carwada xaraash oo galabtii barnaamijka tabagelinaysa lambarka uu wax qabsaday waxay ugu soo dhoxostay xabad catara jimco wanaagsan asxaabtaada kula baahshaal iyo intaad la jeceshahay jimco wanaagsan saaxiibayaal qeybihii hore barnaamijka ayaan kusii saqaynaa dhegeystaha xigay jaamska soo dhawalaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso waa halaalo iyo baabuur barnaamijka la socotaa fadlan iska foga aalada aan naga dhegeysanayso kusoo dhowo barnaamijka hadii la socoto laba markaas oo nasiib waa jitaabe
konton iyo toddoba konton iyo toddoba lambarka konton iyo toddobaad ee barnaamijka ay galabta carwada xalaash ay soo bandhigtay waxaa ku xusan silaan yaa halkan silaan galabta u gudbinaysaa ku celi dhegeystahaasna qadka telefoonka ayuu ka baxahay galo wanaagsan saaxiibayaal raadiyo cadaado ayaa dhegeysanaysaan qeybihii hore waxaa dhegeysanaysaan barnaamij nasaa jimcaha iyo nasiibka dadweynaha oo ah barnaamij toddobaadlaha galo kasoo jimco hadahan kale aad ka dhegeystaan raadiyo cadaado fmta sideed sideed dhibic shan kaartisa halkaad ayagu caalamka ay si toosa ay nagala socdaan aaladda tuminta tooska live streamka galo wanaagsan dhegeystaha xiga jaaniska soo dhawalaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso salaam magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
magacayga nasteexo barnaamijka la socotaa lamarka soo nasiba jitaabi
konton iyo lix lamarka konton iyo lixaad ee barnaamijka iyo carwada galabta ee barnaamijka taabagalaas waxay kugu tala gashaa ayaan ku wada fira doonaa waa tahay saaxiibayaal galo wanaagsan ayaan hawadaan ka leenahay raadiyo xadaado ayaa dhegeysanaysaan qeybihii dhexe barnaamijka ayaan kusii saqaynaa dhegeystihi ugu dambeyn naga soo wacay mid ka mid ah xaafadaha magaalada cadaado iyo limaan cabdi ciise iyo nasiib ku guulaystay
waa tahay xasan oo dhegeystaye naga soo wacay xaafadda galbeed magaciisana ku sheegay nasteexo qabsaday lambarka konton iyo lixaad nasiibkiisa waxay carawa xaraash ugu soo riday saabuun aad u caraf badan saabuuntaasi ayaa markaad korkeeda fiirisid runtii xasano waxaaba ku sawiranba adeegyo aada u cajiib oo nafaqooyinka kala samaysan Waa caraftana tahay.
kasoo Wa- tegaysa waa lamaba koobi karo xasanow waa tahay liban aad amaasan tahay dhegeystaas waxaa leenahay si wanaagsan kollayba lambarkii maantana ah, isha aad ku haysto oo is lahaa allow dhegeystayaasha ka badbaada ayay dhegeystahaas naga soo wacaaday xaafadda galbeed magaceedana ku sheegay naseexo ayay eh, ku guulaysteen nasiib wanaagsan ayaa leenahay jimco wanaagsan dhegeystaha xigay jaaniskiisa soo dhow walaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
israax barnaamijka la socotaa
haa lambarka soo nasiib waa jitaabi lixda Ku celi.
lamarka lixdaad lambarka lixnaad iyo nasiibka carada xaraasha galabta ay kugu talgasho ayaan ku wada firi doonaa waa tahay galo wanaagsan saaxiibayaal raadiyo cadaado ayaad dhegeysanaysaan dhegeystuhu dambe naga soo wacay mid ka mid xaafadaha magaalada cadaado qabsana lambarka lixdanaad ee barnaamijka iyo limaan cabdi ciise
waa tahay xasan oo dhegeystaye naga soo wacay xaafadaha ka mid ah xaafadaha cadaado ee qabsaday lambarka
lixdanaad ee barnaamijka lixdanaad wuxuu qadka ayuu ka baxay waxaan u sheegaynaa dhegeystayaasha inta lambarka laga diiwaangelinayo magacooda inay ku jiraan qadka waa tahay liban aad amaadsanta dhegeystayaasha mar labaad iyo mar saddex waxaan ka codsanay inaysan qadka telefoonka aysan ka bixin inta lambarada laga diiwaan gelinayo saaxiibayaal jimco wanaagsan jim- ah, galo wanaagsan ayaan hawada aan ka leenahay raadiyo cadaado ayaa dhegeysanaysaan barnaamijka nasaha jimcaha iyo nasiibka dadweynaha ayaad la socotaan qaybihii dhexe ee barnaamijka dhegeysta xigay jaaniskiisa halo asalaamu calaykum dhegeyste
Waalaikum salaam.
walaal ku sudhow barnaamijka hadda la socoto lama naqaso nasiib baa jitaabe dhegeystayaasha qadka telefoonka ayaa ka go-an nasiib wanaagsan ayaa leenahay saaxiibayaal raadiyo cadaado ayaa dhegeysanaysaan nasaa jimcaha iyo nasiibka dadweynaha ayaad la socotaan cadaadada deegaanada ku dhow wax nagala socotaan mawjada dherkeedu yahay siddeetan iyo siddeed dhibic shan markii hertis halkaad adigu caalamka ay si toosa ay nagala socdaan aaladda timinta tooska live stream gala wanaagsan dhegeystaha xiga jaaniskiis soo dhow laalmo caaga iyo halkan naga soo wacayso waa ku maqlaa soo dhow magacaaga iyo halkan naga soo wacayso
Mideeg waa nasi isu joogta cadaado.
Bra- barnaamijka la socotaa
Yaha, lamarka soo nasiib waa jitaabe lixdan iyo kow.
lambarka lixana koowaad ee barnaamijka iyo carada galata barnaamijka taabagelinaysa waxay kugu talagashay ayaana kuwada firi doonaa
sidaad ka duulaha dusha sare dawaafe degdego soo dega anagoo du jooga sidaad ka duulaha dusha sare dawaafe degdego soo dega anagoo du jooga Yeah. Kudareetay dunyadu Ashwibu tarar baby, anako diyaare. Ashbigu tarar baby, anagu diyaare.
waa tahay galo wanaagsan saaxiibayaal heestaasay ku luuqeynaysay deeqi afra ee leera darar waxay nasiib u ahayd dhegeystihii ugu dambeeyey naga soo wacay mid ka mid xaafadaha magaalada cadaawado qabsatada lambarka lixdan iyo koowaad ee barnaamijka nasiib wanaagsan ayaa lan dhegeystahaasi dhegeystayaal aad u far badan ayaa qaadka teleefanka soo buux dhaafinaya dhegeystaha xiga jaaniskiisa soo dhowlaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
Walaal, waa Faadumo Haraley.
barnaamijka la socotaa Ah, lambarka soo dhasugaa jitaabi lixdan iyo labo.
lambarka lixdan iyo labaad iyo carruurda xaraasho galaabtay barnaamijka begelaas waxay kugu talagashay ayaan kuga firi doonaa waa tahay saaxiibayaal galan wanaagsan ayaan xawdayan ka leenahay raadiyo cadaado ayaa dhegaysanaysa dhegeysta u dambeyn naga soo waca mid ka mid xaafadaha magaalada cadaado qabsadana lambarka lixdan iyo labaad ee barnaamijka iyo wuxuu ku guulaystay libaan cabdi ciise
waa tahay xasan oo dhegeystihiin naga soo waa xaafadaha cadaado xaafad ka mid a ee qabsada lambarka lixdan iyo labaad waxa uu ku guulaystaa catar nasiib wanaagsan jimco wanaagsan ayaan leenahay asxaabtaada iyo qaraabadaada iyo ehelkaaga iyo intaad la jeceshaha kula baashaal dhegeystayaasha xiga iyo janiskiis soo dhowlaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
Waad noo joogtaa Harale.
barnaamijka la socotaa Ah, lambar qabso oo nasiibkaa jitaabe
lixdan iyo shan.
lambarka lixdan iyo shanaad ayaa carwada galaabta barnaamijka tabagelinaysa wax kusoo xustay waa tahay saaxiibayaal jimco wanaagsan gala wanaagsan ayaan xawadayan ka leenahay raadiyo cadaado ayaad dhegaysanaysaan mawjada dherarkeedu yahay siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahertis halka dadyagu caalamka ay si toosa nagala socdaan aalada duminta tooska leh fsrmka dhegeysta ugu dambeyn naga soo wacay mid ka mid xaafadaha magaalada cadaado qabsano lambarka lixdan iyo shanaad ee barnaamijka iyo nasiibkiisa limaan cabdi ciise
xasan oo dhegeystihiin naga soo waa xaafadahaasi wuxuu qabsaday lambarka lixdan iyo shanaad waxa uu ku guulaystay kareema aad u caraf badan
ninka leeraha limaan galabtooda waxaa maqlaa habadaba ada ku haya mise lamar galabto arabta laga qabsada
wallaahi niyo xasano ma yara lambarada kaan fiiriyaa waa kiisa kala wey nasiib wanaagsan ayaan leenahay dhegeystahaasi wuxuu ka guulaystay limaan cabdi ciise nasiib wanaagsan ayaan leenahay saaxiibayaal raadiyo cadaado ayaa dhegeysanaysaan dhegeystaha xiga iyo janiskiisa kullow dhegeystayaasha ninka la rabaa waa nin mataqaanaa waa ninkale limaanow dhegeystihi galabtooda wax barnaamij soo waxtay ulaala waxay raab waa mataqaanaa waxay dhegeysta anaa qabsada malis anaa kaa hor guulaystay galabta dhegeystayaasha mataqaanaa la wax la wadaag dhegeystaha xiga janiskiisa soo dhowlaal magacay halkana soo wacayso
Duma ay joogtaa ayaad.
barnaamij la socotaa Ah, lambarka soo nasiibkaa jitaabe
lambarka lixdan iyo lixaad.
lambarka lixdan iyo lixaad
Ah.
iyo nasiibka ay kugu dalagashay carruurda galabta barnaamijka tabagelinaysa waa tahay gala wanaagsan saaxiibayaal raadiyo cadaado ayaad dhegaysanaysaan saaxiibayaal dhegeystuhu ugu dambeeya naga soo wacay mid ka mid xaafadaha magaalada cadaado ee qabsatay lambarka lixdan iyo lixaad ee barnaamijka ayay heestaasay ku luuqeynaysay maryam murse ay nasiib u ahayd nasiib wanaagsan jimco wanaagsan ayaan hawadan ka leenahay saaxiibayaal dhegeystaha markan waxaan fiirin dhegeystayaasha qadka telefonka ku jira dhegeystaha ugu horeeya soo dhowlaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso qadka telefonka ayuu ka baxa dhegeystaha si aad baa ugu xunahay gala wanaagsan jimco wanaagsan ayaan hawdan ka leenahay saaxiibayaal raadiyo hadaado ayaad dhegaysanaysaan dhegeystaha xigi jaaniskiisa soo dhowlaan magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
walaal waa socdama soo noqotay xeraaley barnaamij la socota haa ka fogow buuqa aad ku jirto ku surow barnaamij hadaad la socoto lambar qaso oo nasiibkaa shitaabe
lixdan shan lambarka lixdan iyo shanaad ee barnaamijka soo saas ma haa iyo carwada ah carwada xaraasho galabta ibraahimta bagalas waa tahay gala wanaagsan ayaan hawadayan ka leenahay saaxiibayaal dhegeysta ugu dambe naga soo waca mid ka mid ah xaafadaha magaalada cadaado qabsan lambarka lixdan iyo shanaad ee barnaamijka iyo libaan cabdi ciise waa tahay xasanoo dhegaystahaasii naga soo wacay xaafadaha cadaado xaafad ka mid ah waxa uu qabsaday lambar hore u baxay oo la qabsaday ayuu nasiib wanaagsan ayaan leen dhegeystahaasi dhegeystayaasha markay qosolka ay maqlaan waxaa meeshaas idin kaga caddahay inaad qabsato lambar nasiib ku jira dhegeysta kaga soo rugla baxay markii sacabka aad maqashana waxaad ku guuleystaa abaalmarin ee qadka telefoonka ka bixi galab wanaagsan jimco wanaagsan saaxiibayaal raadiyo hadaado ayaad dhegeysanaysaan dhegeystaha xiga iyo jaaniskiisa soo dhowlaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
baadamo haraalo joogto barnaamijka la socotaa
si fiican lambar qadsoo nasiib waa jitaabe
lixdan toddoba lambarka lixdan iyo toddoba iyo carwada xaraash nasiib wanaagsan ayaan leenahay dhegeystahaas iyo wuxuu ku guuleystay libaan cabdi ciise
xasanoo dhegaystahaasi isla asagana wuxuu qabsaday lambar hore u baxay nasiib wanaagsan ayaa leenahay dhegeystahaasi lamar horey nasiib dhegeysta uga soo horreeyey oo kula bixi wuxuu ku jira ayuu qabsaday waxaan leenahay isku soo degaaga maxuma waan kaga mahad celinaa balse nasiib wanaagsan ayaan mar kale kuu rajeehaynaa dhegeystaha xiga jaaniskiisa soo dhowlaal magacaaga iyo halkaad naga sugacayso walaal waxaan joogaa saaq dhegeysta meel la yidhaahdo barnaamijka la socotaa barnaamijka waa la socdaa waxaan qabsaday lixdan iyo sagaal lambarka lixdan iyo sagaalaad
haa aad baa uga xunaha dhegeystahaas wax moodaa inaysan barnaamij uusan la socon nasiib wanaagsan jimco wanaagsan ayaan ku leenahay saaxiibayaal raadiyo cadaado ayaad dhegeysanaysaan barnaamijka saajicbaha iyo nasiibka dadweynaha ayaad la socotaan qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan ku sii saqaynaa dhegeystaha xiga jaaniska soo dhowlaan magacaaga iyo halkan naga soo wacayso halo halo Haraale joog.
soo dhawow magacaaga halkan soo cayso
Qaadimo haraale joog.
lambarka soo nasiib hajitaabe
Lambarka afartan iyo kow.
afartan iyo kow aad baa uga xunaa dhegey saas waxay moodaan inuusan barnaamij uusan la socon nasiib wanaagsan jimco wanaagsan jimcaha waxaad dhegeysanaysaan nasaa jimcaha iyo nasiibka dadweynaha raadiyaha cadaado ayaad dhegeysanaysaan saaxiibayaal aalada tibinta tooska ah ayaa si toosa aad nagala socotaan dhegeystaha xiga jaaniskiis soo dhow laal magacayaha iyo halkan naga soo wacayso barnaamij la socotaa Waa la socdaa.
lamarka soo nasiib hajitaabe
Konton iyo afar.
lambarka konton iyo afraad iyo carada galabta barnaamij taabagalaas waxaa kugu talagasha ayaan ku wada firi doonaa waa tahay gala wanaagsan saaxiibayaal raadiyo cadaado ayaad dhegeysanaysaan dhegeystaha ugu dambeeya naga suucay mid ka mid a xaafadaha magaalada cadaado iyo nasiibkiisa libaan cabdi ciise ayaa la diyaara waa tahay xasanow dhegeystiyo nugas naga soo wacay xaafadda banaandire ee magaciisa ku sheegay imaymo ee qabsaday lambarka af- la- konton iyo afaraad waxa ay ku guulaysatay saliid aad u caraf badan nasiib wanaagsan ayaan leenahay dhegeystaha saleeraa umaymo oo naga suucay xaafadda banaadir ee cadaado nasiib wanaagsan ayaan leenahay saaxiibayaal raadiyo cadaado ayaan naga- aad nagala socotaan qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka ayaan isla soo gaaranay dhegeystayaal aad u fara badan ayaa qadka telefoonka soo buux dhaafinaya jecelna barnaamijka inay ka qayb qaataan oo halkan galabta nasiibka ay ku guulaystaan ay kala rabtaan dhegeystaha xiga jaaniskiisa soo dhawaa walaal magacaaga iyo halkan naga soo wacayso barnaamijka la socotaa
Barnaamijku waa la socdaa.
lambarka soo nasiibka kitaabi Konton iyo sideed.
lambarka konton sideed ee barnaamijka Haa.
iyo carruurda xaraash oo galabta barnaamijka taabagelinaysa waxay kugu talgashay ayaan ku wada firi doonaa waa tahay nasiib wanaagsan iyo wuxuu ku guulaystayey libaan cabdi ciise xasanow dhegeystahaasi waxaana filaa inuu qabsaday lambar hore u baxay nasiib wanaagsan ayaan leenahay saaxiibayaal qaybihii ugu dambeeya barnaamijka ayaan kusii saqaynaa dhegeystayaal aad u fara badan ayaa qadka telefoonka soo buux dhaafinaya dhegeystaha xiga jaaniskiisa soo dhawaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso Qad- dhegeystahaas qadka telefoonka ayuu ka gaxay uu ka baxay aad baan ugu xunnahay meel kasta aad joogtaan galab wanaagsan saaxiibayaal nasa jimcaha iyo nasiibka dadweynaha ayaad la socotaan raadiyo hadaado ayuuna idinkaga imanay saaxiibayaal waa tahay gala wanaagsan saaxiibayaal dhegeystaha xiga iyo jaaniskiisa soo dhawaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
walaal cabdiraxmaan axmed faalax la yidhaah waxaan joogaa wakaalad baalkis dayax barnaamijka la socotaa
aa waa la socdaa konton iyo labo lambarka konton iyo labada ee barnaamijka iyo carwada barnaamijka galabta taabagalasan nasiibka ay kugu xustay ayaan gorow saaxiib ku soo gudbi doonaa
yartan saankii jacaylka ku socday haddii diiday miyaan ka samraa ka samraa miyaan ka samraa dadyahow yartaan saankii jacaylka kuu socday haddii ii diiday miyaan ka samraa ka samraa miyaan ka samraa dadyahow intaan sirdaa cishqiga seetada ka furfuro qalbiga miyaan ka tiraa sadriga miyaan ka tiraa sadriga intaan sirdaa cishqiga seetada ka furfuro qalbiga miyaan ka tiraa sadriga miyaan ka tiraa sadriga sugaa mise waa sugaa sadaalku habaa nafto sugaa mise waa sugaa sadaalku habaa nafto darteedu silcaaniga darteedu silcaaniga sugaa mise waa sugaa sadaalku habaa nafto sugaa mise waa sugaa sadaalku habaa nafto darteedu silcaaniga darteedu waa tahay nasiib wanaagsan ayaan leenahay dhegeystayaasha meel kasta joogaan dhegeystaha ugu dambeyn naga soo waca mid ka mid ah xaafadaha magaalada cadaado iyo saaxiibkii liibaan cabdiciise
waa tahay xasanoo dhegaystahaas wuxuu ku guulaystay hees
heestaas uu ku luuqeynaya nasiib cali ee leelaha sahamka jacaalka ayay nasiib u dhigtay carada xaraash oo galabta ibraahim taabagelinaysa nasiib wanaagsan ayaan leenahay saaxiibayaal raadiyaha cadaado ayaad nagala socotaan qaybihii ugu dambeeya barnaamijka ayaan kusii saqaynaaye dhegeystaha xigay jaaniska soo dhow walaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
waa saafiya saxaafadda laawey barnaamijka la socotaa
oo la socda lamarka soona si waa jitaawe
lixdan iyo kow lambarka lixdan iyo koowaad ee barnaamijka iyo carwada xaraash waxay galabtay barnaamijka ugu tala gashay galow galow wanaagsan saaxiibayaal raadiyo hadaado ayaad nagala socotaan dhegeysta ugu dambeyn nasoo wacay iyo nasiibkiisa wuxuu ku guulaystay libaan cabdi ciise
xasanoo dhegaystahaasi waxa uu qabsaday lambar hore u baxay nasiib wanaagsan ayaan leenahay saaxiibayaal qiibihii ugu dambeeyay barnaamijka dhegeysta xigta jaaniska soo dhow walaal magaca iyo halkan naga soo wacayso
calaykum salaam soo dhowa magacaaga iyo halkan naga soo wacayso
xaafadda galbeed magacaygana faadumo barnaamijka la socotaa
si fiican lamarka soo nasiib waa jitaawe
konton iyo labo lamarka konton labada ee barnaamijka waa tahay galo wanaagsan ayaan leenahay dhegeystahaasna soo wacay iyo wax ku guulaysteen liibaan cabdi ciise
waa tahay xasanoo dhegaystihi naga soo waca xaafadaha magaalada cadaado xaafad ka mid ah waxa uu qabsaday lambar horey u baxay nasiib wanaagsan ayaan leenahay saaxiibayaal dhegeystaha xiga jaaniska soo dhow walaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso halo halo maal xasan oo jooga dayano barnaamijku la socotaa
aa lamarka soo nasiib waa jitaawe
waxaan qabsaday lambarka lixdan iyo labaad lambarka lixdan iyo labaad lambarka lixdanaad iyo lixdanaad iyo labaad soo maa
aa iyo carada xaraasho oo galabtay barnaamij taabagelansi waxay kugu tala gashay nasiib wanaagsan ayaan leenahay saaxiibyaal raadiyo hadaado ayaad dhegeysanaysaan dhegeysta ugu dambeyn waxaa naga soo wacay diyaano iyo nasiib ku guulaystay liibaan cabdi ciise xasanoo isla dhegaystihi haddana soo wacay ee naga soo wacay deegaanka dayano waxa uu qabsaday lambar horey u baxay nasiib wanaagsan ayaan leenahay saaxiibayaal raadiyo cadaado ayaad nagala socotaan dhegeystayaasha waxaa moodaa inta badan in inaysan barnaamijka aysan la socon oo lambaro hore u baxay oo dhegeystayaal uga soo horreeyay ay la qabsadeen ayaguna ay qabsanayaan galo wanaagsan jimco wanaagsan ayaan hawada ka leenahay saaxiibayaal dhegeystayaasha dib nagala soo qabsaday haddii aan ugu celsho lambarada galabta ee soo bandhigtay carruurda xaraash halkay ka bilaabanayaan waxay ka bilaabanayaan lambarka afartan iyo sagaalaad ee barnaamijka waxayna ku yihiin lambarka lixdan iyo sideedaad ee barnaamijka dhegeystaha xiga jaaniska soo dhow walaal magacaaga iyo halkan naga soo wacayso dhegeystahaas qadka telefoonka ayuu ka baxay saaxiib iyo meel kasta aad joogtaan galo wanaagsan raadiyo cadaado ayaad degeysanaysaan qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka ayaad degeysanaysaan saaxiib yaal waxaad degeysanaysaan nasaha jimcaha iyo nasiibka dadweynaha oo ah barnaamij labaadlaha galabka saha jimcaha hadahan kale aad ka dhegeystaan raadiyo cadaado f m ta sideetan iyo sideed dhibic shan markiartis halkaad adigu caalamka ay si toosa ay nagala socdaan aalada tubinta tooska lafa salamka galo wanaagsan saaxiib yaal dhegeystaha xiga jaaniska soo dhow walaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso waa lacodka kor u qaad ku suro barnaamijka la socoto la markaas oo isagaa jita eh, jitaabe
waa la socdaa buu lambarka maxaa dhashay lixdan iyo shan
lixdan iyo shan miya
lixdan iyo shan aa qaadanin
iyo nasiibka ku tala gasha carwada xaraash oo galabta barnaamijka taabagelinaysa waa tahay gala wanaagsan saaxiibayaal raadiyo cadaado ayaad dhegaysanaysaan barnaamijkan saah jimcaha iyo nasiibka dadweynaha ayaad dhegaysanaysaan saaxiibayaal dhegeystihii gudbana soo wacay iyo wuxuu ku guulaystay libaan cabdi ciise isla xasan oo dhegaystihii haddana soo wacay ugu dambeeyey waxa uu qabsaday laftigiisuba lambar hore u baxay nasiib wanaagsan ayaan leenaha dhegeystayaasha dhegeystayaasha limaana galabta waxaa moodaa qeybihii dambe ee barnaamijkan isla soo gaarnay inta badan dhegeystayaasha waxaa moodaa inaysan barnaamijka aysan la socon oo lambara dhegeystayaal uga soo horreeyay ay qabsadeen ay hore u qabsadeen limaano xasanoo waxaan is leeyahay dib ayayba kala soo qabsadeen barnaamijka hore ulama socon galab wanaagsan ayaan leenahay saaxiibayaal qeybihii ugu dambeeyey barnaamijka ayaan isla soo gaarnay saaxiibayaal dhegeystaha xiga jaaniskiisa soo dhowlaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso dhegeystahaas maqadka telefoonka ayuu ka goxay saaxiibayaal raadiyo xadaada ayaad dhegeysanaysaan qeybihii ugu dambeeyey barnaamijka meel kasta aad joogtana galab wanaagsan dhegeystaha xiga jaaniskiisa soo dhowlaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso halo halo Waa inta- qoradhi iyo inta- qoradhi- qoradhi meel la yidhaahdo cabdiraxmaan axmed faarax waaye barnaamijka la socotaa aa waa la socdaa lixdan iyo lix lambarka lixdan iyo lixaad ee barnaamijka
Ah.
iyo carwada xaraash oo galabtay barnaamijka taabagelinaysa nasiibkiisa iyo limaan cabdi ciise
dhegeystahaas dhegeystahaasi asna naga soo wacay magaala deegaanka gidhays waxa uu qabsaday lambar hore u bax nasiib wanaagsan ayaa leenahay saaxiibayaal meel kasta aad joogto ee si kasoo maqal raadiyo xadaado idiin soo gaarayaba gala wanaagsan dhegeysta xigijaanska soo dhowlaan magacaaga iyo halka naga soo wacayso waa dhowaa banaadir istaan walaal la iska gaabay aaladda aan naga dhegeysanayso ku soo dhow barnaamijka haddaad la socoto lamar qabso oo nasiibkaa jitaabe banaadir
magacaagana magacayga farxiyo fadlan iska gaaba aaladda aan naga dhegeysanayso ku soo dhowo barnaamijka lamar qabso oo nasiibkaa jitaabe lambarka waxaan qabsanayaa een, konton iyo waxaan qabsanayaa iyo toddobo lamarka konton iyo tobaad ee barnaamijka iyo carwada xaraash oo galabta barnaamijka taabagan la kugu tala gashay nasiibkiisa iyo saaxiibka liban cabdi ciise xasan oo lambarka konton iyo toddobaad salaan ayaa ku xusneed wayna baxday
meel kasta aad joogtaan jimco wanaagsan ayaan hawada aan ka leenahay raadiyaha cadaado ayaad dhegeysanaysaan qeybihii ugu dambeeyey barnaamijka ayaan ka soo gaarnay dhegeystayaasha hal iyo laba ayaan siinayna jaaniska intii aan ka gaarno dhegeystaha xiga jaaniska soo dhowlaal magacaaga iyo halka naga soo wacayso
waa dhowaa magacaygana
barnaamijka la socotaa
ka fiican lambarka soo dhasay waa jitaabe
lixdan iyo waxaan qabsanaaya kow lixdan iyo kow Ah.
iyo carooda xaraash nasiib wanaagsan ayaan nasiib wanaagsan ayaan leenahay dhegeystahaasi iyo wax ku guulaystay liban cabdi ciise
xasan oo isla dhegeystahaasi asna waxa uu qabsaday lambar hore u baxay meel kasta aad joogtaan gala wanaagsan ayaan hawadan ka leenahay saaxiibayaal raadiyaha cadaado ayaa dhegaysanaysaan qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka ayaan isla soo gaarnay dhegeystaha ugu dambeeya ee galabta jaanis u helay barnaamijka inuu ka qayb qaata aansiya jaaniskiisa soo dhowlaal magacaaga iyo halka naga soo wacayso qadka telefoonka ayuu ka gaa dhegeystahaasi barnaamijkii intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa oo si toosan galabta in kaga imanay raadiyaha cadaado barnaamijka waxaa halkaan si toosa kala socodsiinayay anigoo ah libaan cabdi ciise iyo sidoo kale xasan axmed maxamed tan iyo intaan barnaamijkan dib dib ugu kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu